waa mahadsan tahay cabdiqadir waxaa socday kulan baarlamaanka oo goorna soo gabagaboobay oo xubnaha baarlamaanka galmudug ahaayeen kulankaas ayaa maaragtay oo albaabada xurnaaya xildhibaanadana ay maaragtay kaga dangeeyeen qodob ka mid a qodobada dastuurka galmudug farayo oo ah ku saabsan xildhibaanadana ay soo gudbiyeen tiro kamid a xildhibaanada oo ku aadanaa in maaragtay mooshin ama in maaragtay xasaanada madaxweynaha ay kala noqon karaan xildhibaanada awal waxaa dastuurka u qorayay saddex meelood laba meelood iminka waxaa loo codeeyey in maaragtay fifty plus one oo macnaheedu yahay in boqolkiiba konton iyo kow ay xilliga ka qaadi karaan madaxweynaha marka xildhibaanadu way isku raaceen afartan iyo toddoba xildhibaan baa u codeeyey lixna way diiday labana waa ay ka aamustay marka sidaasaa lagu ansixiyey xildhibaanadana iskugu raaceen cabdiqadar waxaa xusi mudan qodobkan muddo badan ayaa laga doodayay xildhibaanada marar horaa jira lasoo hordhigay islamarkaana xitaa mararka qaarkood uu gaaray in gacanka hadal uu dhex maro xibnaha baarlamaanka si weynna ay u diidanaayeen xubnaha ka tirsan baarlamaanka in la ansixiyo laakiin maanta dood badan iyo wadahadal badan kadib xildhibaanadu ay ansixiyeen